waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maalin wanaagsan kulanti wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada melbourne maanta waa isniin ay taariikhdu tahay toddobiyo tobankii noofembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil warka madaxdiisana waxaa ka mida maanta ciidda la farsameeyey ee carruurta ku cayaarta oo hore looga helay walaxda asbestos oo laga helay goobo badan oo gobolka south australia siyaasiyiin maraykana oo ku rajo weyn in la ansixin doono sharci la rabo in lagu sii daayo macluumaadkii jeffrey ebstein haddana warkii oo dhan nooc ciid macmal ah oo carruurta ku ciyaarto ayna ku jirto walaxda asbestoska la yidhaahdo ayaa laga helay in ka badan boqol goobood oo ku yaala gobolka south australia south australia ayaa noqotay gobolkii saddexaad ee ay saamaysay digniintii qaran ee hore looga bixiyey ciid macmalkan dalka dabaddiisa laga soo dejiyey kadib markii la ogaaday in ay ku jiraan maadadda asbestoska la yidhaahdo hay-adda a tribl c ayaa sheegtay in khatarta qofku u neefsan karo asbestoska ku jirta ciidda ay aad u hoosayso jimcihii afariyo tobanka noofembar ayaa la shaaciyey in la xidhay lix iyo toban iskuul oo ku yaala magaalada cambara iyo mid ku yaala brisban maanta oo toddobiyo tobanka noofembar ahna toddobaatan iskuul oo cambara ku yaala ayaa u xidhan arrintaa daraaddeed wasiirka waxbarashada hore iyo barbaarinta dhallaanka ee a c t ivet berry ayaa sheegtay in howlgalka nadiifinta uu socdo hogaamiyaha mucaaradka susan lee ayaa diiday warar sheegaya in laga yaabo in lagula tartamo madaxnimadeeda kadib shirar socday muddo toddobaada ayaa xisbiga isbahaysiga waa koalishanka e ay si rasmiya u shaaciyeen siyaasadooda tamarta axaddii shalay oo noofembar ahay toddobiyo toban iyagoo islamarkaana si rasmi a uga laabtay ballanqaadkii qorshaha net zero emissions ee sannadka laba kun iyo konton booliiska victoria ayaa sheegay in ay qabteen tiradii ugu badnayd oo mindiyo iyo baangado ah in ka badan shan iyo toban kunoo hub sharci darro ah ayaa laga qabtay waddooyinka victoria sannadkan laba kun iyo shan iyo labaatan gudihiisa taas oo celcelisahaan u dhigantaba la yidhi afartan iyo toddoba hub maalin kasta dalka maraykankana siyaasiyiinta ku howlan dadaalka lagu qasbayo waaxda cadaaladda in ay si buuxda u soo bandhigto faylasha kiiskii jeffrey ebstein ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in sharciga la ansixiyo warkii maantana intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali